mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta kulankoodii labaad ee wadajirka ahaa ku yeeshay xarunta golaha shacabka waxaana shir gudoomiyey gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiyi yaasiin xaaji samater ajendaha kulanka ayaa ahaa akhrinta koowaad ee warbixinta xisaab xirka sanad maaliyadeedka iyo akhrinta koowaad ee xeerka qoondada miisaaniyadda qaranka wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane biixi iimaan cige ayaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka u faahfaahiyey akhrinta koowaad ee xisaab xirka sanad maaliyadeedka iyo xeerka qoondada miisaaniyadda qaranka
macna ahaan miisaaniyaddu waa odoros ku salaysan xaaladaha dhaqaale ee la filayo inta u dhaxaysa bisha januari iyo disembar ee sannad kasta oo saldhig u noqota qoondada sannadkaas lagu dhiso cuduraska miisaaniyadda sanadkan miisaaniyadda aan idiin soo gudbinay ee hortiina taalla waxay u qaybsan tahay sidii caadada ahayd kharash iyo dakhli ku-talagalka labada kun iyo shan iyo labaatanka ayaa guud ahaan ah mid gaaraya dhanka dakhliga marka la eego oo isu qaybsama dakhliga dakhliga gudaha iyo deeqaha labadaas waxa uu isku noqonayaa hal bilyan saddex boqol siddeed iyo toban kun afar boqol shan iyo toban milyan oo ah ama marka la barbar dhigo miisaaniyaddii sanadkii hore oo iyaduna ahayd dakhligeedu ahaa hal bilyan iyo afartan kun ayaa wuxuu noqonayaa farqiga u dhexeeya dhanka dakhliga labada miisaaniyadood ee sanadka kun sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka laba boqol toddobaatan iyo toddoba milyan madaxyada ugu waaweyn ee xisaab xidhka oo dhanka dakhliga ah iyo dhanka kharashka ah miisaaniyadda
wasiir waxay raallahu mudanayaal waxaa jira sawaxan badan marka idinkoo mahadsan in la dhegeysta wasiirka hadalka uu jeedinayo
mudanayaal dakhliga sanad miisaaniyadeedkii dhammaaday bishii disembar labada kun iyo saddex iyo labaatanka dakhligii soo xarooday ee xisaab xidhka aan ku soo gudbinay guud ahaan waxa uu gaadhayaa ama waxa weeye toddoba boqol iyo lix iyo afartan milyan kusimaha gudoomiyaha golaha shacabka ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiyi yaasiin xaaji samater oo kulanka soo xirtay ayaa sheegtay in ay muhiim tahay in laga sii fakaro miisaaniyadda sanadka
maadaama labadii golo ay joogto waxa xeer hoosaadka golaha shacabka uu qabo aan ka wada hadlaynay inaysan shaqaynayn maadaama guddoonkii aan ula imaaday ayaa waxaa la isla gartay marka labada golo ay fadhido nin walba xeer hoosaadkooda goonni ayuu u yahay marka maadaama aysan shaqaynayn teeni golaha shacabka marka xildhibaanada saa raalliha ku ahaadaan haysha soo aragnay waxaan rabaa maadaama la ansixiyey ajendihii waxaa maaragtay la hormarinayaa miisaaniyadda si kastaba xeerka miisaaniyadda ayaa loo gudbin doonaa guddiyada maaliyadda ee labada gole si ay waajibaadkooda shaqo uga gutaan